galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaa wararkaasi aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownee magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa maanta lagu shaaciyey magacyada shan iyo sagaashan xildhibaan oo uu yeelanayo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhaba guddiga farsamo ee soo xulista baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban sagaashan iyo shan mudane xildhibaanada baarlamanka labaad ee la shaaciyey maanta ayaa u badan wejiyo cusub oo dhallinyaro ah iyadoona inta badan aysan soo gelin xildhibaanadii hore baarlamanka koowaad ee koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee koonfur galbeed maxamed kerow maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa akhriyey liiska xildhibaanada cusub ee baarlamanka labaad ee koonfur galbeed maanta waxaan ku dhawaaqaynaa oo aan shaacin doonaa sagaashan iyo shan xildhibaan oo sida dastuurka koonfur galbeed uu qabo sida ay qabto maxaan ku dhahdaa dastuurka federaalka soomaaliya sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba iyo annagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya waxaan maanta ku dhawaaqaynaa sagaashan iyo shantii xildhibaan oo aan soo dhammaystirnay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka cusub ee koonfur galbeed ayaa soo dhoweeyey inay ka mid noqdaan baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya bismillahi ramaan raxiim magaciis saddexaan waa suleymaan shaciib cali waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo baarlamanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan rajeynayna insha allahu tacaala inaan ugu shaqeyna shacabka reer koonfur galbeed dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan qaar ka mid a musharaxiinta xildhibaanada u tartamaya oo soo geli waayay liiska cusub ee xildhibaanada ayaa muujiyey inay ku qanacsan yihiin waxayna u hambalyeeyeen xildhibaanada cusub ee nasiibka u yeeshay anuu cabdulaahi aadan maxamed lir abdulaahi riisow dadkii musharaxiinta oo xildhibaano koonfur galbeed raadiyaha ay kuma tahay ilaahay mahayangor mahayangmahanagay dhammaan inta kuqiib qaadata inta ilaahay hanqortiin ini koonfur galbeed an shageeyaan koonfur galbeed horumar sheefadaan walwalba may ku muhiimsuna kursuda luweyda may ku muhiimsuna horumarka koonfur galbeed ku muhiimsan horumarka soomaaliya ku muhiimsan an iyada walan fadaay laakiin nasiibkay managan biniaadam walma diidi kor ilaahay aan abuurday hayan ka qorna anta ilaahay nasiib soo naqatin may ka shagayaan in koonfur galbeed horumar deerti in koonfur galbeed dekado jela dhase anoo ahaa nasuurdiin ibraahim aadan weji musharaxay way ka faraxsanaa guddiga madaxweynaha aan mahadliye way eed eedan jeelna inay dadka lahadoorada aan mahadnagna yoona eed eedan labada shaqeeyaan dantu wadan ku shaqeeyaan ununa nasiibkaana walka wayne dhowaan ayaa la filayaa in la dhaariyo xubnaha baarlamanka labaad ee koonfur galbeed soomaaliya iyadoo marka la dhaariyo kadibna uu shir gudoomin doono shakhsiga ugu da'da weyn mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo